بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه، كتابك هلكا أنا أكو أخرن دونه وحال هذا مفتاح الحفظ للطلاب xifdiga axaadiidta furihiisii ardada ay xafidaan shiikha qoray wuxuu ku soo aruuriyey boqol iyo konton xadiid oo muslim iyo bukhaari ay wariyeen muttafaqun calayh shiikha soo kulmiyey magaciisa waxaa la yidhahdaa abu zakariya salaaxuddiin aljibuuti ayaa la yidhahdaa marka boqol iyo konton axaadiid oo gaagaaban oo mawaadiicda kala duwan oo diinta u qaybsan iimaanka iyo axkaamta iyo akhlaaqda iyo maaragtay waxyaalahaas oo dhan koobay ayuu ku soo kulmiyey waxaa loogu talagalay in la xifdiyo macanaheedana la fahmo oo qofkaa qofkii hadda boqol iyo kontonkan xadiid qofkii mara oo macnaheeda barta oo xifdiya weliba konton iyo boqol iyo konton iyo saddex xadiid wey waxay u badan tahay inuu axaadiista maaragtay uu cala aqali wax un ninka garanaayo ou noqdo marka ilaahay hanagu anfaco insha allah waa sijili doonaa insha allah internetka website-ka alshaafici dadcom waa la gelin doonaa insha allah kan masaajidkaba duruus badan oon aniga duuba iyo waxay ku jirtaa alshaafici dadcom oo tafsiir iyo xadiid iyo fiqi intaba le uu shujaacayo alshaafici sida af soomaali u qoran tahay waa ka heli kartaan insha allah hadhan waa la soo geli doonaa haddana qofkii ka faa'idaysan kara ilaah ka faa'idaysta bismi illaahi araxmaan raxiim xadiidka ugu horeeya oo ku bilaabay wuxuu ciwaan uga dhigay al-ikhlaasu wanniyatu ikhlaaska waxaa weeye camalka oo ilaahay loo barax tiro oo dar ilaahay loo sameeyo niyaduna waa qasadka macnaa niyo qasadka iyo niyada in la wanaajiyo ayuu u baab yahay oo niyadu qayb weyn ama kaalin weyn ayay ku leedahay camalka ansixitaankiisa qofku inuu ajar ka helo hadday niyad wanaagsan ay tahay hadday niyad xun tahana camalku inuu baaba'o oo wax ka soo qaad uu yeelan waayo ayay kaalin weyn ay ku leedahay can cumaar bn cumaara bni اlkhaaabi waxaa laga wariyey cumar bn khaaab saxaabiga la yidhaahdo radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula اllahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii alle oo yaquulu dhahaya innama alacmaalu camalka ansixitaankiisu iyo aqbalitaankiisu binniyati niyo uu ku xihan yahay riwaayaad kalena binniyaati aylaada waa isku mid wa innamaa likulli imrin qof kastana waxaa u sugnaaday camalkiisu wuxuu ka leeyay maana wuxuu u niyeystay oo hadduu khayr iyo ilaahay darti u niyeystayna ajar uu ka helayaa hadduu qasadkiisa uu xun yahaana dembiguu ka helaya miaalaa laga bixiyo camal isku midaho niyadu kala duudo waxaa la yidhi faman kaanad qofkay ahaato hijratu hijradiisa ila allaahi ilaahay iyo warasuulihi rasuulkiisa qofkii ilaahay rasuulkii darti u soo haajira oo dhulkiisii ka soo taga isagoo diinta alleh inuu maaragtay ku camal falo alla iyo rasuulkiisa uu diintooda u gargaar u soo haajira fa hijratuhu hijradiisu tawaaq ahaan waxaa loogu beegayaa oo ajar loogu siinaya ilallaahi warasuul nin ilaahay rasuulkiisa usoo haajiray ayaa ajarkiisa loogu siinaya xugum nin ilaahay iyo rasuulka usoo haajiro u leeyahay waman kaanad qofkay ahaato hijratuhu haajiritaankiisa hijradu waa dhul laga soo kaco dhul kale la soo aado ilaa dunyaa yusiibuhaa adduunyo ou haleelayo isaw adduunyo ou ku helo oo imra'atin ama gabar yatasawajuhaa uu guursanayo fa hijratuhu hijradiisa iyo qaxitaankiisa qaxuntinimadiisu ilaa maa haajar ilayhi waa dantaa adduunyada ou soo doontay waxaa weeye maaragtay ajar ma heli waayo waxa uu soo doontay hadday adduunyo iska mubaax yihiin oo mubaax hadday xaaraan yihiinna waa xaaraan laakiin ma helaayo ajar nin ilaahay rasuulkiisii u soo haajiray ajarkeedii ma uu helayo xadiidkan nabiga waxaa ka horiyay cumar bn khaaab cumar bn khaaab radia allaahu canhu saxaabada ninka labaad weeye saxaabada ugu fadli badan abuubakaraa ka horeeya radia allaahu canhu waa saxaabada ugu fadli badan ninka ku xigana isagoo weeye labadoodana waxaa la isku yidhaahdaa ashaykhayn ayaa la isku yidhaahdaa alcumaraanna waa la yidhaahdaa oo min baabi taqliid wasiiray rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waa la yidhaahdaa labadii wasiir oo rasuulka saaxibey rasuulillaahina waa la yidhaahdaa oo iyagoo saxaabada dhan wada saxaabaha iyaga suxbadooda waa si khaas weeye saxaabadana labadooda ugu fadli badan labadooda abubakaraa fadli badan cumaraa ku xigo cumar sanadkii lixaad uu islaamay nin aada diraca u ah ayuu ahaa qurayshna markii uu jaahiliga ahaa meel weyn uu ka joogay oo hadday wafdi dirsanayaan oo dowlado kale ay u dirsanayaan ama qabaa'il kale ninka safiirka u ah oo ayaga maaragtay dantooda wixii ka go-ana u gooya wixii u soo qaadmana u soo qaada ayuu ahaa nin ay aada ugu kalsoonaayeen oo diraca markuu islaamana qoraysh aaday uga naxday isaga markaas wax yar ka hor xamza islaamay xamse markuu islaamo isaguna nin dirac ahaa nabiga adeerkiisa calayhi salaatu wasalaam radia allaahu canhu quraysh waxay dhaheen war hadda waa kala barnay cuma markuu islaamo annagii iyo muslimiintii waa kala barannay sababtoo laba nin oo diracyaal waaweyn ah ayaa ku biiray awalna abubakar oo nin qiimo badan ahaa oo quraysh nin walbaba amaal iyo gacan ku leh dadkana aada u kala yaqaano xoolaha lahaa hantidiisa iyo naftiisaba diinta u huray iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam suxbadiisa ayaa islaamay waxay dhaheen marka hadda waxa weeye waa kala baranno dhinacaanba usii leecayna haddii ay muslimiintu sii bataan waaba qoraysh dhinacay usii leecaysa cumar alfaaruuqaa loo bixiyo markuu soo islaamay diintii muslimiintu waa ay muujiyeen gaaladiina waa ku soo dhiiro weysay inay muslimiinta waxyaalo badan ay gaarsiiyaan candhuuftooda dib ayay maaragtay u laqeen rasuulkana aaduu ula jihaaday calayhi salaatu wasalaam oo gacantiisa maaragtay asagii abubakar labada gacmood oo rasuulkay ahaayeen oo aada ula shawri jiray nabiguna wuxuu ku tilmaamay cumar nin ilaahay uu khayrka uu ku ilhaamiyo oo carabkiisa iyo qalbigiisaba ilaahay xaqa oo maaragtay uu ku toosiyey shaydaanku nin oo ka carro ahaa nabigu wuxuu yidhi iyo bna alkhadaab war cumar ibnu khadaabow wallaahi maa salakta shicban ilaa wasalaka ashaydaanu shicban hayra shicbik haddaad dariiq iyo waadi ku socotid shaydaan xataa dariiqa aad socoto ma soo mari kara dariiq kalou raadsanayaa ho dhan wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam dad oo muxadisiinoo loo sheego khayrka wax loo sheego mulhamiina khayrka lagu ilhaamay ummad kasta leedahay ummaddayda hadduu ku jiro wain yakun fii ummatii fa cumar waayo wuxuu kaloo yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam low lam ubcad fiikum la bucida fiikum cumar aniga haddaan nabi layga dhigi lahayn nabiga ninka u sharaxnaan laha xag alle cumaroo noqon nin aada u qiimo badan ayuu ah radia allahu canhu ardaahu markii uu nabigu uu dhintay calayhi salaatu wasalaam oo dadkii sare uu haleelay abubakaraa qabtay abubakar laba sano iyo wax yar buu haayey cumaroo marka madaxtinimadii ku wareejiyey oo markii abubakar laga reebo saxaabada intooda kale cumaraa ugu fadli badnaa cumaruu u dhiibay laba-iyo toban san ayuu sii haayey islaamka cirku isku shareero marka waxyaalaha uu sameeyey waxaa ka mid ah in dowladnimadiiba dhidibada u taagay jeyshkii iyo dadkii registration uu sameeyey qof walba xuquuqdiisa waxaan hadda gaalada ay wax qorayaan oo dowladda iyo dadka u nidaamsan iyo dadka xuquuqdale iyo waxaasoo dhan cumara ugu horreeyey wixii buu kala nidaamiyey magaaladiiba wuxuu u sameeyey khidad iyo maaragtay wuxuu u sameeyey qaab magaaladii loo kala dejiyo magaalooyinkiioo habeeyey juushtiibuu kala habeeyey dowlad diyaaro leh oo maaragtay administration aada iyo aada u weyn leh ayuu maaragtay dhisay cadaaladbuu wax ku maamulay gaaladii dhulkii waaweynaa ayuu ka qabsaday furs wakhtigiisiiyaa la riixay rumaan wakhtigiisii ayaa dimishqi iyo maaragtay masar iyo dhulkaasoo faris intiisa badan wakti ilaa ruushka agihiisa wakhtigaas ay wakhtigiisii ayaa la qabsaday dowladdii ade cirkaa isku shareertay oo gaaladiisaa loo baacsanayo ayaa gaaladii markii u adkayso weysay munaafiqiin iskaalmaysatay ayay waxay ku soo direen nin abulu'lu'a la yidhaahdo majuusiya oo nin aada farshaxan u ahaa ninkaasaa marka wuxuu sameeyey middi oo balaayo intuu samaystay oo iyada dhan af badan oo hore sun ka soo buuxiyey ayuu isagoo salaada ku jira ayuu cumar ku dooxay markuu dooxay mididiina waa boqol gana ganay leedahay mindhicirkii xidmihii waxay dhammaabaysaa u jira halaqaabo markii maaga dadkiibau saa iyo saa ugu laaya marka dambe maraa lagu daday ilaa adiga dad badanoo wax dila iyo wuxuu dhaawacay ka dhigay shaydaankii waa la dilay cumar sidaa ayuu ku dhintay isagoo shahiid ah radia allahu canhu waardaahu ka bacdina lix nin oo cali iyo cuhmaan ay ka mid yihiin sacad ibnu abi waqaas cabdiraxmaan ibnu cawf iyo maanta ma arkaysaa ragkaas ay ka mid yihiin dalxa iyo zubayr raggaas lixdaasin ayuu dhahay ninka doorta ayagana cumaan ayay iska doorteen radia allahu canhu ardaahu nin marka cadligiisa iyo sharaftiisa muslim iyo gaalba ay u qirsan yihiin ayuu ahaa ninkii ruumaanka ka socday oo gaalada wakhtiga ka socday orobada oo usoo wafdi usoo noqdo wuxuu arkay cumaroo geed iska hurdayo wuxuu dha geed see u seexad dadkii uu fiirfiiray wuxuu yidhi markaad cadaalad samaysay oo qof wax kuu haysta aan la arkin ayaad geed iska seexato u dhahay cadalta fa nimta cadaalaad samaysay marka qof wax kuu raacanayo qof wax kuu sheeganayo lama arko waardiye iyo mina uma baahdi geedaa marka hurdidaada iska seexanaysaa u dhaha geed quraca hoostiis oo iska seexa radia allahu canhu waardaa marka waxa weeye waxuu ka mid yahay ragga ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay islaamka uu ku soo saaray oo nebi moxamed calayhi salaatu salaam uu gacantiisa uu ku tarbiiyey oo aad iyo aad u qiimaha badan qof kastoo muslim ahlu sunna wuu jecel yahay xataa gaaladu maaragtay kuwooda oo cadaaladda ah ku hadla aaday ula dhacsan yihiin laakiin nimanka raafidada la yidhaahdo shiicada ah ayaa nacab oo aad iyo aada u caaya qofka cumar iyo abuubakar caayana waa qof islaamnimadiisu ay qaldan tahay marka qofkii asagoo islaamnimo ka sugan qof abuubakar iyo cumar ay ka nabadgeli waayeen isagaa khaldan marka marka shiicadu markayna dad xun yihiin oo kutusin oo dadkii islaamku wuxu taray daa'iman ay necban yihiin marka waa unku waxay kubaab yihiin abulu'lua almajuusi kuwii cumar dilay kuwaasay marka ay kubaab yihiin ayagu maadaama abuubakar iyo cumar ay necban yihiin xadiidkan marka xadiidkiina malacmaalu biniyaati waa xadiid muhiim ah imaamu shaafici wuxuu yidhi xadiidkan waa ululislaam islaamka oo dhan markii saddex loo dhigo cilmigiisa qayb ka mid aho sababtoo acmaasha muslimiinta waxay ka kooban tahay qofka camalkiisa niyada afka wax laga yidhaahdo iyo ficilka wax jawaarixda laga sameeyo niyadu marka waa qaybtaas qayb ka mida marka niyaday ku tacalluqda niyada marka cibaadaadkay gele mucaamalaadkay gele nikaaxay gelaysaa wuxuu dhahay imaamu shaafici sabciina baaban min abwaab alcilmi ayay dhex gargeli karta waxay dhihi jireen culummadu kitaab kasta waa in lagu bilowdo nacam niyada marna waxaa ka hadasho fuqahada marna waxaa ka hadla culimmada tawxiidka iyo tarbiyada fuqahadu iyagu waxay leeyihiin uga hadlaan waxaa weeye niyadu laba macno ayay ku fadhidaa inay cibaadada iyo caadada kala soocdo oo waa maxay haddow qofa intuu wejiga iska soo dhaqdhaqo faraha iska dhaqdhaqo lugaha iska dhaqdhaqo oo nadaafad u soo dhaqdhaqayo ama wuu qubaysanaya isagoo isnadiifinaya qofna cibaado u qubaysanayaa janaabo maalan ka qubaysanayaa waa weysaysanayaa janaabada qubayskii mid waa sunno mid waa waajib maxaa kala duwaya niyada marka niyadu caadada iyo cibaadada waa kala gudaa qubayska iska wasaq iska mayrkaa iyo qubayska cibaadada loo rabo niyadaa kala duwaysa cibaadadana waa kala duudoo midka waajibka iyo midka sunnada niyada kala duwayso oo qubayska jumcadoo kale waa sunno qubayska janaabada iyo xaalada laga qubaystana waa waajib niyadaa marka kala duwayso culimmada fuqahada marka halkaas ayay ka baaraan culimmada kale oo tawxiidka iyo ikhlaaska ka hadlana waxay ka baaraan camalkan oo qofka uu samaynayo muxuu kaga gol leeyahay ma ilaahay inuu ugu dhowaadou rabaa mase dana adduuniyo iyo istustus iyo maarata waxyaale inuu ku gaaro rabaa salaadan ma ilaah dartiisa u tukanaya mase qofku waa musalli hal uu yidhaahdo aad dadka waxooga heshido ama aada nabadgeshido ama dadka markii lagu aamino oo waa musalligu yidhahdo hadhow aada xadidood qaladid ma uga dan leeyahay ma ilaaha dartiisa u tukanayaa camalkan muxuu uga jeedaa haddii u ilaaha darti uga joodana ajar buu ka helaya haddii kaloo dadka uu ku khaldayo ama haluu ammaan uga jeedana ajar uu kama helaye cuquubuu ka helaya waxaa dhici karta qofkii camal saalixa inuu sameeyo oo daahirka saalix laakiin niyadiisa inay khariban tahay sida saddex ninoo nabigu sheegay calayh isalaatu salaam naarta waxaa lagu hor shidaya o dhan saddex nin nin mujaahid iyo nin deeqsi ah iyo nin dadka cilmiga bara ama qur-aanka ah mujaahidkaa la keenaya waxaa leeyahay maxaad samaysa ilaahu jidkaagaan ku jihaad been aad sheegtaa la leeyahay waxaad u jihaayaysa waxaa weeye in lagu yidhaahdo waa mujaahidood xoolo iyo madaxtinimo iyo balaayo aad ku hesho wixiina waad laalugsatay waa badan tahay zamankan aad iyo aada u badan tahay in magacaas dadka dhiiggiisa iyo dhaqankiisa lagu xalaashay midaa xoolo bixinayo wuxuu u bixinaa istustus iyo halagaajoqsi ama shilin intuu bixiyo oo meelo kale dadka lagu arursado xoolaha dadka inuu dam oo ka siiyo maxaad xoolaha u bixisay adiga darta lakalla waxaa u bixisay in la yidhaahdo jawaad waa deeqsa lagu yidhaahdo aad dadka xoolihiisiiyo hantidiisa aad ku cuntid aad khiyaano ku samaysid kii kale wuxuu leeyahay cilmigaan akrin ilaahay dartuma uusan akrin waxaa leeyahay been ilaahay dartuma aada akrinna caalim waayo ha lagu yidhaahdo dadka ha kuu hoggaansan ha kaa dambeeya xoolo iyo magac iyo madax aad ka heshid dadka aad ku dullaysatid saasay ka ahayd ilaahan ka magan gala saddexdaba naartaa la faraa maxaasaa u keenay camal fiican waa sameyn laakiin niyo xum walciyaadu billah ilahay camalkeena khaalisa laga dhigo waxaa la rabaa qofku marka u horeysaba niyadiisa inuu saxiyad ilaahu aniga waxaan u noolahay adduunkan inaan ku xaabiyo wixii wanaaguha sameeyey waajib iyo sunno iyo xataa mubaaxa ilaahu adiga dartaa khayra u niyeysa mar walbou camal samaynayo salaad uu tukanaayo dersi ou akrinaayo lacag ou dhiibaayo sadaqaa mar walbana niyada inuu cusboonaysiiyo culimmadar waxay dhihi jireen sidaa niyada ula dagaalama waxaa ula dagaalama male sufyaan maaragta athawri iyo saasay dhihi jira waxaa dhici karta qofku in uu niyo fiican uu niyeysto oo camal fiican inuu sameeyo uu niyeysto wixii marka ay u suurogeli waayaan ajaraa laga siinayaa marka si dad baa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam waxay dhaheen jihaadka marka loo baxayo sahay iyo gaadiid aan fuulna ma haysan axmilna naqaad waxaan gaari aan ku waxnasiib nabigu waxay u raaraadiyey waa u waayey waxba idiinma hayo yidhi ayagoo booya ayay noqdeen waxay ku xun yihiin nabiga inay ka haraan dad badanoo munaafiqiin ayagoo xoolo iyo gaadiid haystaan ayay nabigii ka hareen calayhi isalaatu wasalaam waa kuwa ay ku soo degtay dembi ma lahaanin walaa cala aladiin xaraj ma ahaanin kuwa korkoodii idaa maa atowka markay kuu yimaadaan iyagoo kaa litaxmilahum si aad u xambaartid oo u qaadid tegdamtuda jihaad oo awr iyo aad siisid maaragtay kaamil iyo geel iyo aad siisid ay ku fuulaan qulta aad ku dhehaysid laa ajidu aniga ma heli karo ma axmiluku waxaa idinku qaado tawallow way jeesanayaan walxaal acyunuhumna tafiidu min addamci ilin ay ka shubmayso xasanan ayagoo ka murugsan allaa yajiduu inaysan helin maa yunfiquuna waxay bixiyaan way iska hareen dadkaas fartii qalinaya waxay le maxaan rasuulku uga harnay awoodna ma ay lahaan zaad ma haystaan gaadiid ma haystaan waa loo cudur daaray wamac daalika waxay leeyihiin waxaan jeclaan lahaa inaan maaragtay rasuulka aan raaco rasuulka calayh salaam raacin amaalkoodii maxay u noqday rasuulka oo saxaabadii tabuuk la duulaayo waxau dhahay inna bilmadiinati la rijaala madiina dadaa jira maa sirtum masiiratan ma socotaan walaa qadactum waadiyan ilaa kaanuu macakum idinla jira ajarka idin ashrakuukum fi اlajr ajarka idinla qaybsana see nin madiina joogo iska fadhiya qaalu waxau dhahay niyadii ka jecel yihiine xabasahum اlcuduru cudurdaaraa ku dhaco awooday u yeelan waayeen saasay marka inkaga hareen marka dhinacaas xagga ikhlaaskaa laga fiiriyaa waa xadiid muhiima saa darteed camalka badanoo la samaynaayo wax walbood samaynaysid marka hore niyada inaa iska saxnaa loo baahanya dadka waxaa dhici karta camalkiisa inuu iska badanya laakiin niyada inay ka khariban tahay ilaahay niyadana hanoo wanaajiyo camalkana alla hanoo wanaajiyo can ibni cumara radi allahu canhu waxaa lagu wariyey qaala samictu rasuul lahi sal allahu alay waslm yaquul asagoo dhahay inama alaxmaalu camalka ansixitaankiisu biniyati niyuu ku xiran yahay wainamaa likulli marin qof kasta waxaa uu sugnaaday maa nawaa ay maa nawaa min camalihi camalkiisa wixii uu kala gol lahaa hadduu ilaahay darti u lahaa iyo haddii uu dano kaloo adduunyo iyo wax uu ka watay markaasaa miihaala la bixiyey acmaasha ka mida camalku waa isku mid laakiin niyadaa kala duwaysa waa hijrada oo kale hijradu waa in laga tago awal hijrada asaasku waa qofku inuu ka tago meel ilaa meel luuqa ahaan hijrada waxaa ugu weyn waxaa ilaahay nahayey in laga tago laakiin hijrada hadda loo jeeda waxaa weeye in beled gaalo oon lagu cibaadaysan karin laga tago ee meel muslimiin loo tago oo lagu cibaadaysan karo qofku diintiisa uu ku baraakisgarayn karo oo maaragtay shacaa'irta islaamka uu muuji karo marka qofna wuxuu u haajirayaa ilaahay rasuulkiisa dartiis iyo diinta aad u gargaartid diin aada baratid qofna wuxuu u haajirayaa meeshaa danaa ka gashay hadda yurub dadka yimaaday iyo ameerika oo danaha adduunyo soo doonana kaas kale dana adduunyo soo doontay hijiro diineed ma aha faman kaanad qofkay ahaato hijratuhu ila allaahi wa rasuulihi fa hijratuhu ila allaahi wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa qof u haajiray ajarkeed ayaa la siinaya ee makow ka yimid madiinana waayin ilaahay dartiisa u soo haajiray ajarka waxaa loogu beegayaa oo loogu miisaya qof ilaahay rasuulkiisa u haajiray waman kaanad qofkay ahaato hijratuuna ilaa dunyaa adduunyo yusiibuha ou helaayo oo imra'atin ama haween yatasawajuha uu guursanayo suuradiisana muxuu muujinayaa qaabka nin soo haajiro dadkiiuu la socdaa dadkaan la ajar maahan sababto niyadiisaa ka duwan tallaabaadkii waa la qaada waa la dhibtoonaya waa la oomaya waa la rafaadaya laakiin niyadiisaa ka duwano socodkiiba uu la qabaa laakiin niyadiisa kuduna waa naagadoon gabaroo meesha ka raadsanaya ama adduunya usoo qaxay better life usoo qaxay nolol maaragtay heer saraa soo u hel usoo qaxay fa hijratuhu hijradiisaas ilaa maa haajar iley waa waxaa adduunyada usoo haajiray wy wax kale oo ajara ma uu hela haddii wax usoo haajiray ay xaaraamtaana dembiga wa ka helaya nacam marka niyada in la wanaagsado xadiidka labaad wuxuu ciwaan uga dhigtay alamru in la isfaro biqitaali innaas dadka in lala dagaalamo gaalada ah xataa yaquuluu ilaa ay ka dhahaan laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullah allaah maahna ilaah kaloo xaq lagu caabudo ma jiro nebi muxamedna waa rasuulka ilaahay alamru in la isfaro biqitaali innaas dadka in la dagaalamo xataa yaquuluu ilaa ay ka dhahaan laa ilaaha ila allah ilaa xaq lagu caabudo ma jiro ila allahu allah maahana maxamed nabi maxamed rasuul lah sal alla alah wasalam xadiidkan oo kale can abi hurayrata radiallahu canhu waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu calah wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi umirtu waxaa la i faray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo gaalada ah xataa yaquuluu ilaa ay ka yidhaahdaan laa ilaaha ila allahu ay ka yidhahdaan allah maana wax kaloo xaq lagu caabudo ma jiro macnaa maxamed rasuulna waa kula jirtaa riwaayad kalaa caddaynaysa faman qaala qofkii oo haddii shahaada qayb la sheego qaybta kalena waa kula jirtaa faman qaala qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allah allah maana ilaah kaloo xaq lagu caabudo ma jiro faqad casama wou ilaaliyey minii aniga nafsahu nafsadiisa iyo wamaalahu maalkiisa ilaa bixaqii xaqiisa ma ahane wa xisaabuhu xisaabtiisana calllaahi bayda xadiidkan ninka saxaabigaa wariyey abuu hurayra ayuu caan ku yahay cabdiraxmaan ibnu sakhri ayaa magaciisa la yihaaha yidhaahda sanadkii oo caamu khaybar sanadkii lixaad uu islaamay afar sano ayuu nabiga la jooga calayh isalaatu wasalaam wamaca daalika waa ninka ugu axaadiid badan saxaabada akaru saxaabati xadiid oo uga xadiid badan axaadiidtiisu kumanaanay gaaraya ilaa shan kun iyo wax ka badan ee la gaarsiiya sababta uu ugu axaadiid batana waa dhowr sababood awalan asaga aada inuu xadiidka nabiga qabto ku dadaali jiro qofkuna waxa uu ku takhasuso waa uu ka meel keeno baayac mushtari ma gelin xoolo ma uusan raacan jirin hadduu wuxuu cuno helo rasuulkaasuu iska ag fadhiya calayhi salaatu wasalaam wax alla wixii afkiis ka baxuu qabana tan labaadna rasuulkaaba u duceeyaba calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi nabigu isagoo xadiid sheegaya calayhi salaat wuxuu dhahay qofkii mara fidsada ma garate wax alla oo baradaas soo fidsado horteyda ee aan ugu tufo wax aan sheegay ma halmaamayo maradiiyuu fidsaday rasuulkaa xadiidkoona sheegay intuu u laalaabo u dhahay xabadka saaro xabadkuu saaro weligay wax ma hilmaaminuu dhahay tan kale rasuulka laftiisaaba uga marqaati kacay inuu xadiidka ku dagaalayo mare wuxuu ku yidhi nabigu wuxuu ku yidhi man ascadu nnaasi bishafaacatik nabi allow yaa ugu mudan shafaacadaada inay shafaacad aada u shafaacadaada ay soo galaan yaa ugu mudan qaala wuxuu yidhi nabigu laqad calimtu annahu laa yas'alunii axadun qabl xadiidkaas qof adiga kaa horeeyey inuusa i weydiinayn waa ogaad abuu hureyro limaa ra'aytu min xirsika cala alxadiid sababtoo xadiidkaad ku dadaashaa ascadu اnnaasi bishafaacati man qaala laa ilaha ila اllahu khaalisa min qalbi dadka waxaa ugu shafaacadeeda ugu mudan qofka yidhaahdo allah maahna wax kaloo xaq lagu caabudo ma jiro isagoo mukhlis ah oo sanseer u yidhaahdo oo munaafiqnimo aysan ka ahayno daacad ay ka tahay midda kale wax badanna waa noolaa oo nabigu markuu dhintay ka bacdi calayhi salaatu salaam ilaa afartan sano ku dhowaad ayuu sii noolaa waktigaas ardo badanna waa lahaa xadiidka marka saasaa looga fatihi jira saasoo marka uga xadiid batay radi allahu canhu adiga waxau dhintaa la yidhaahda may ilaa konton sano ku dhowaad oo noolaa nabiga gadaashi sababtoo taqriiban konton iyo sideeddii bau dhintay konton sano ku dhawaadoo noolaa nabiga ka bacdi calayh salaat salaam konton marka intaasoo dhan ardaa wax ka daldalanaysa wax taquul marka wax alla waxuu haayay waa laga qabtay kumanaan ardaha isku imaanaysa nacam nin aada u cibaado badan oo u deeqsi u ahaa radi allaahu canhu oo aada u qiimo badan oo saxaabi jaliil ah qaal waxau dhahay qaala rasuulu اlah sal اllah alayh wasalam umirtu waxaa lahay fal anow qaatila annaasa xataa yaquul laa ilaha illa